markana baydhaba ciidamada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay dhaqdhaqaaqyo lagu xoojinayo amniga ay ka wadaan gudaha magaalada baydhaba iyadoo dhinaca kalena ciidamo uu tababar u socday loogu soo gebagabeeyey isla magaalada baydhaba sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh xilli lagu guda jiro dardargelinta doorashooyinka ayaa ciidamada koonfur galbeed waxay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ciidamo fara badan ayaa lagu arkayay maalmihii ugu dambeeyey waddooyinka magaalada baydhabo kuwaasi oo baaritaano ku sameynayay gaadiidka iyo mootooyinka nooca bajaajta loo yaqaano ee dadka shacabka ay raacaan si ay u xaqiijiyaan amniga ciidamo cusub ayaa iyaguna tababar loogu soo xiray eeraboorka magaalada baydhabo oo muddo bilo ah tababar uga socday kuwaasi oo ku biiraya ciidamada sugaya amniga magaalada iyo waddooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo la hadlayay ciidamada maalnimadii shalay tababarka loo soo xiray ayaa u sheegay ujeedka loo tababaray inay tahay xaqiijinta amniga koonfur galbeed waxaan inkaga hambalyeynayaa tababarkii aad soo dhammaysateen muddadii saddexdii bilood ahayd iyo sidii fiicnayd aad u soo qaadateen waxaana tusteen wax loo baahnaa oo muhiim ah ahaana wax lagu farxo dadka reer koonfur galbeedna maanta ay sharaf u tahay iyo dadka soomaaliyeed oo dhan sidaas darteed waxaan rabnaa tababarkii liinsiiyey iyo wakhtigii liingeliyey iyo aqoontii aad faa'iideen inaad dalkiinna iyo dadkiinna iyo deegaankiinna iyo dowladdiinnaba aad uga faa'iidaysaan aadna ku tustaan dadka dhibaatada ku hayo dadka reer koonfur galbeed oo shabaabka ah wixii kusoo tababaray warayska iyo cadowga koonfur galbeedna aad la dagaalantaan ood ka qaadaan dhinaca kale madaxweyne cabdicasiis laftagareen ayaa ciidamada kula dardaarmay inay shacabka koonfur galbeed uga fadhiyaan inay isku furaan waddooyinka xiran ee koonfur galbeed waxaa lainka rabana waxaa weeye inaad isu furtaan dadka reer koonfur galbeed jidadkooda dadkiinnii shacabkiinnana ay ku noolaadaan nabad iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo amni iyo nolol inay helaan waxaan inka rajaynaynaa intaasba inaad fulin doontaan haddii ilaaha yidhaaho si kastaba ha ahaatee muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo oo doorasho ay ka socotay wax ay ka wadeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayey waxaana maalmaha doorashooyinka ay dhacayaan lagu arkayaa waddooyinka iyo magaalada baydhabo ciidamo hor leh oo baaritaano samaynaya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo